halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waxaannu horay idinku sii wadaynaa maaddada ku saabsan hadiyadaha kala duwan ee isku ruuxu uu bixiyo markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay in ruuxa hadiyado fara badan oo kala duwan uu bixiyo waxaanan aragnay sida hadiyaduhu ay u ahmiyad ballaaran yihiin markii doorkas oo ahayd haweenay tolliinka dharka ku fiicnayd oy dhimatay la soo sara kiciyey hase yeeshee rasuul butros ayaan garanaynaa inuu ahaa nin magac ku lahaa injiilka hase yeeshee lama sara kicin markii uu dhintay simon wuxuu lahaa hadiyadda wacdiska ee uu helay maalintii bentekost haddaba waa ruuxa ilaah kan go'aanka gaaraya waxa muhiimka ah iyo waxa aan muhiimka ahayn haddii ilaah uu kugu yeedhay inaad muufo dubto amase inaad dhar tashid waxaan kuu sheegayaa dhegaystow intaasu ay kuu hagaagsan tahay oo ay tahay hadiyaddaada ruuxa quduuska ah wuxuu inaga doonayaa inaan isticmaalno hadiyadaheenna iyo inaan hoos keenno hadiyadaha rabbaaninimada masiixa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee reer korintos uu u qoray rasuul bawlos cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba-iyo labaatan waxaa qoran sida tan hadday dhammaan ahaan lahaayeen xubin qura mee jirka haatanse waa xubno badan laakiin waa jir qura ishu gacanta kuma odhan karto kuuma baahni madaxuna cagaha kuma odhan karo idinma baahni xitaa xubnaha jidhka oo loo maleeyo inay u itaalyar yihiin iyaga qudhooda waa loo baahan yahay aniga iyo adiga waynu isku baahannahay sayidkuna wuxuu doonayaa inuu innaga oo dhan ina isticmaalo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo kuwa jidhka oo aynu u malayno inay u maamuus yar yihiin kuwaas ayaynu ka sii maamuusnaa kuwa kale oo xubnaheenna cawrada ah baa ka xurmo badan kuwa kale xubnaheennana aan cawrada ahaynse waxba uma baahna xubnaheenna aan cawrada ahaynse waxba uma baahna laakiin ilaah baa jidhka isku hagaajiyey isagoo tan ugu daran maamuus badan siinaya inaan jidhku qaybsanaan laakiin in xubinba xubinta kale ay u welwesho haddaba isla sida nimanka ciyaaryahanada ah ay jidhkooda u adkeeyaan isla sidaas ayuu ilaah doonayaa inuu u adkeeyo jidhka ama ururka ay ku kulmaan masiixiyiinta waxaa laga yaabaa inaad dareensan tahay inaadan waxba u samaynaynin rabbiga haddii markaas aad nin dhallinyaro ah tahay ayaa waxaa xiisad iyo xamaasad ku gelinaya halka aad kaga howlgelayso masiixa iyo meesha aad qabanayso war maxay khibrad iyo karti iyo xiisad badnaanaysaa inaad garato waxa ilaah uu ku siiyey bawlos ayaa wuxuu leeyahay waa in xaalku sidaas ahaado si aan khilaaf looga helin jidhka xubnuhuna waa inay iska taxadaraan haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan haddii xubin qura xanuunsato xubnaha oo dhammu way la xanuunsadaan haddii xubin la maamuuso xubnaha oo dhammu way la farxaan saaxiib ma jiro meel maseer uu ka soo galo kiniisadda innaga oo dhammu waxaynu nahay xubnaha isku jir haddii mid innaga inaga mid ah la darajeeyo innaga oo dhan waxaynu helaynaa derajadaas oo markii mid innaga mid ahi uu dhibaatoodo innaga oo dhammina waynu dhibaatoonaynaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan talooyinka iyo tusmooyinka rasuulku uu ku dhan yahay ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha toddoba-iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan waxaana qoran sida tan idinku waxaad tihiin jidhka masiixa iyo xubno ka mid ah ilaah markii hore kiniisadda qaar wuxuu uga dhigay rasuullo markii labaadna qaar kale nebiyo markii saddexaadna qaar kale macallimo dabadeedna qaar cajaa'ibyo sameeya qaarna kuwa leh hadiyado wax lagu bogsiiyo qaarna kaalmeeyayaal qaarna taliyayaal iyo qaar afaf kala cayn ah ku hadla waa maxay hadiyaddan kaalmeeyayaasha taasu waa hadiyad caaqibo leh haddii aad leedahay hadiyaddaasi ayaan rajaynayaa inaad si wanaagsan u isticmaalayso haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waxaa qoran sida tan dhammaan ma wada rasuullaba dhammaan ma wada nebiyaba dhammaan ma wada macallimaba dhammaan ma wada cajaa'ibyo sameeyayaalba dhammaan ma wada leeyihiin hadiyado wax lagu bogsiiyo dhammaan ma ku hadlaan afaf kala cayn ah dhammaan wax ma fasiraan haddaba waxaan idinku leeyahay qaar ka mid ah hadiyadahaas ayaan iminka la arag hadiyadahaas lagama helo haatan kiniisadaha waayo innagu ma haysanno haatan rasuullo ka mid ah kiniisadaha welibana nebiyo ma lahan kuwaasoo mustaqbalka wax inooga sheega bawlos wuxuu inoo caddaynayaa in dadka oo dhan ayaan lahayn hadiyadaha la sheegay oo dhan waayo la dooni maayo in dadka oo dhan ay nebiyo noqdaan jawaabta dhabta ah waxa weeye maya miyaa dadka oo dhaniba ay noqonayaan mucjise sameeyayaal mise waxay noqonayaan kuwo wax bogsiiya mise kuwa afaf ku hadla jawaabtu waxay noqonaysaa ma ahan in dhammaantood ay hal hadiyad qaataan ee waa in qof waliba hadiyad gaar ah uu lahaado haddaan soo gebagabayno xigashada warqaddan koowaad ayaannu eegaynaa cutubka laba-iyo tobanaad aayaddiisa kow iyo soddonaad waxaana qoran sida tan laakiin aad u doona hadiyadaha u waaweyn oo weliba waxaan idin tusayaa jidkan ka sii wanaagsan inkastoo ruuxa quduuska ahi uu u bixiyo hadiyadaha kala ceenceenka ah si madax bannaan ayaan welibana leennahay xaqa aynu ilaah ku weyddiisanayno hadiyadda aynu doonayno wuxuu markaasi bawlos inagu leeyahay waa inaan jeclaanno hadiyadaha ugu wanaagsan saaxiibayaal xaq baad u leedihiin inaad ilaah weyddiisataan hadiyadda ugu wanaagsan anigu waxaan jeclahay inaan yeesho hadiyadda wacdiska waxaan ilaah weyddiisanayaa inuu horumariyo soomaaliga aan ku hadlo oo aan noqdo abwaan laakiin weyddiisan maayo hadiyadda luqadaha kale sida inaan afgiriigga ku hadlo anigoo aan baranin waxa ilaah uu inaga doonayo kuweenna afkiisa ku hadla waxa weeye inaan dadka ku caawinno garashada qowlka ilaah kuwaasoo qayb ka ah jidhka masiixa dhegaystayaal waxaannu iminka soo gaarnay cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubkan saddex iyo tobanaad wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye jacayl waana tamarta hibada ay helayaan masiixiyiinta cutubkan wuxuu ku habboon yahay in loogu yeedho cutub jacayl ka hadla kan ugu weyn inta cutub ee baibalku uu ka kooban yahay kuwo badan ayaa damcay inay fasiraan cutubkan markaan runta idiin sheego hal ilaa laba goor ayaan dad ku wacdiyey cutubkan inkastoo aan dad badan oo kale kaga wacdiyey raadiyowga haddana waa mid fahamkayga iyo garashadayda ka fog waa cutub mufasiriintii hore ee baibalka ay ka hadleen waxaana cutubka aan laga waynaynin ereyga jacayl oo ah mawduuca cutubkan looga hadlayo haddii aad macno kale u raadisid ayaa waxaad arkaysaa in macnaha iyo qaabka rasuul bawlos uu u hadlayeyba aad meel kaga dhacayso haddii aad macno kale u raadiso ayaa waxaad arkaysaa in macnaha iyo qaabka rasuul bawlos uu u hadlayba aad meel kaga dhacayso markii aynu eegno ereyga loo isticmaalay jacayl ayaa wuxuu noqonayaa marka la eego turjumaado fara badan oo ingiriisi ah ereyga jarati ama samawade jacaylka bawlos halkan uu kaga hadlayna waa kaasi haddaba fasiraad kale oo ku saabsan jacaylka ku qoran cutubkan ayaan la helaynin haddii aad doonayso inaad tafaasiil ka bixiso ubaxyada gudguduudan waxaad akhrin karaysaa faallooyinka ay qoraan ragga aqoonta u leh dhirta laakiin fasiraaddu inooma kala dhigayso ubaxa oo marnaba la mid noqon mayso sida adigu aad u garanayso waa sida adigoo qof ku yidhi waxaad ii fasirtaa ama tafaasiil iga siisaa sida qorraxdu ay u eg tahay markay dhacayso qorraxdu halkaasi ka muuqata waa mid baaxad weyn oo aan la kala dhigi karin ama la sharraxi karin maalin baan waxaan arkay dayax afar iyo tobanaad ah anigoo jooga dhul cidla ah balse doog iyo webiyo badan leh balse doog iyo webiyo fara badan leh sidii dayaxa habeenkaasi uu u muuqday ayaanan helaynin erayo aan ku fasiro markaana cutubkan wuxuu inoo sharraxayaa ama bannaanka keenayaa waxa jacayl uu yahay mase ahan sida loo sharraxo waxaa jira saddex eray oo giriig ah oo lagu sharraxayo hal eray oo ingiriis ah waana jacaylka giriigtu saddex macaani buu u leeyahay ereygan la yidhaahdo jacaylka mar waxaa loogu yeedhaa eros waxaana alaaba jaceylkaasu u noqda kan dareenka ama damaca haweenka waxay ereygaas ku sifayn jireen markay sharraxayaan afrodite waxaana laysla soo qaadanayaa afrodite iyo eros ama venus iyo kubid intuba waxay sharraxayaan ereyga isgalmaadka ereygaasina lagama helayo axdiga cusub oo dhan waxaa jira erey kale oo loo yaqaanno jacaylka waana ereyga fileyo kaasoo macnihiisu uu yahay caashaq waxaana ereygaasi uu u taagan yahay jacaylka ragga iyo kan walaalka ah waxaa loola jeedaa jacaylka bini'aadmiga dhex mara oo micno ahaan noqon kara jacaylka ragga iyo jacaylka walaalaha waana mid sharaf loo isticmaalo ereyga agabaaw ayaa wuxuu noqonayaa ereyga ugu weyn ee quseeya jacaylka ku qoran axdiga cusub waana jacayl rabbaani ah waa jacayl ka weyn mid beer jileec keenay waana jacaylka gudaha ka yimaada waana kan doorta wixii loo qastiyey waana mid ilaah tafaasiil ka bixinaya waayo ilaah waa jacayl iminka waxaan ku siinayaa sharaxaadda cutubkan ku qoran mar kale ayaa tanu ay u muuqanaysaa markaan sharaxaadda bixinayo sida inay waxyeello u geysanayso cutubkan laakiin isku xidhka ayaa inagu caawinaya inaan fahamno waxaa aayadaha koowaad ilaa iyo saddexaad looga hadlayaa sida jacaylku weligiis uu u jiray iyo qiimihiisa waxaa kaloo looga hadlayaa aayadaha afar ilaa toddoba sharafta jacaylka iyo waxa uu ku sallaysan yahay aayadaha siddeed ilaa saddex iyo toban ayaa iyana waxay ka hadlayaan sida jacaylku uu joogto u yahay iyo guushiisa marka ay sidaan tahay waxaad xusuusataa in cutubkani uu daba yaal fikraddii ku qornayd cutubka laba-iyo tobanaad oo ahayd helitaanka ama qaybinta hadiyadaha cutubkan saddex iyo tobanaad wuxuu inoo sheegayaa xoogga hadiyadahaasu ay leeyihiin hadiyadaha oo dhan waa in lagu sameeyaa jacayl waxaan markaasi ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah jiritaankii hore ee jacaylka haddaan markii ugu horraysay soo xiganno cutubka saddex iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos ayaannu eegaynaa aayadda koowaad ee baalka saddex boqol iyo lix ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaan ku hadlo afafka dadka iyo malaa'igaha laakiin aanan jacayl lahayn waxaa noqday naxaas dhawaaqaysa ama saxan bir ah oo sanqaraya oo kale haddaba waxaan hubaa marka bawlos uu leeyahay luqadda malaa'igaha inuu ula jeedo xigmadda aan jacaylka lagu larin inaanay waxba ka ahayn dunidan laakiin ay tahay sida gambaleel mid kale oo mufasiriinta ka tirsan ayaa wuxuu isna leeyahay luqad aan jacayl lahayn waa sida sanqar aan myusig lahayn nin kale oo isna mufasiriinta ka tirsan ayaa leh qorshe aan samafal lahayn waa sanqar aan ruux lahayn waxaad u heesi kartaa sida saraafiimta laakiin haddaadan jacayl lahayn waa sida sawaxanka cadaabta jacaylka wuxuu leeyahay macaani qoto dheer oo runta ku sallaysan xigmaddana wuu macneeyaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno cutubka saddex iyo tobanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan oo haddaad leedahay hadiyadda waxsii sheegidda oo aan garanayo waxyaalaha qarsoon oo dhan iyo aqoonta oo dhan iyo haddaan leeyahay rumaysadka oo dhan oo aan buuraha ku dhaqaajiyo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba ma ahi aayaddii koowaad waxay ka hadlaysay jacaylka ka imaanaya quluubta taasina waxay ka hadlaysaa jacaylka ka yimaada maanka waana jacaylka ficilka ah ee xigmadda quseeya aqoon oo keliya inaguma filna waase in lagu daraa aqoon fahamka oo keliya ayaan inagu filnayn oo wuxuu tabanayaa jacayl waxaad arkaysaa in qaar ka mid ah rumaystayaasha kiniisadaha maanta dhibaato ay ka haysato garashadan waxay shakhsiyaadkaasu leeyihiin aqoontii baibalka iyo garashadiisiiba laakiin waxay la'yihiin jacayl way naxdin badan tahay inay jiraan shakhsiyaad kiniisadaha ka dhaliya cadowtinimo ciil iyo nacayb waxaa shakhsiyaadkaasi ka maqan jacaylkii ay ku maarayn lahaayeen aqoonta ay leeyihiin haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan oo wax kastaan leeyahay haddaan bixiyo oon masaakiinta ku quudiyo iyo haddaan jidhkayga bixiyo in la gudo laakiinse aanan jacayl lahayn waxba ii tari maayo haddaba jacaylku wuxuu ku imaanayaa ficil rabitaan wata jacaylku wuxuu meesha keenayaa quluubtii sida ku qoran aayadda koowaad iyo maankii sida ku qoran aayadda labaad iyo rabitaankii sida ku qoran aayadda saddexaad jacaylku waa furaha ruuxa quduuska ah oo inkastoo aynu doonno hadiyadda ugu wanaagsan waa in ficilku u noqdaa jacayl waxaana sidaasi samayn kara ruuxa quduuska ah ee ilaah oo keliya haddaba sidaan baa kuu soo baxaysa markii aad xisaabtanto xikmadi keligeed waa eber waxyigiina waa eber aqoontiina waa eber rumaysad keligiisna waa eber allabari keliyana waa eber shahiidnimo keligeedna waa eber hal waxbaa qiimi u wada yeelaya qiimiga kuu soo baxaya ee eberka ah waxaana weeye haddii aad dhinaca kaga darto hal maaddo waa maaddada jacaylka saaxib waana tan la doonayo in lagu daro hadiyad waliba ee ruuxu uu bixiyo haddii aan jacayl jirin hadiyadahaaga oo dhaniba qiimi lahaan maayaan waxaan iminka eegaynaa maaddada labaad ee ah haybadda ama faa'iidada jacaylka iyo saldhiggiisa ama guntiisa haddaan xaalkaasi wax idinka sheegno ayaannu u soo weecanaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda afaraad jacaylku waa samir badan yahay waana raxiim jacaylku ninna ma xasdo jacaylku ma faano mana kibro marka la leeyahay jacaylku waa samir badan yahay ayaa taasi loola jeedaa ama lagu samaynayaa in jacaylku uu ku ladhan yahay raxmad haddaba suuragal ma ahan in jacayl uu soo galo meel aan naxariis lahayn jacaylka aan naxariista lahayn waa sida xilliga guga oo aan ubaxyo soo bixinin ama sida dab aan holac lahayn waxaad xusuusataa sidii rasuul bawlos uu u canaantay reer efesos markuu ku lahaa sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka afaraad aayadda laba iyo soddonaad sida tan oo idinka midkiinba midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado idinkoo iscafinaya sidii ilaahba masiixa uu idinku cafiyey haddaba aayaddaasu waxay u taagan tahay dhanka hagaagsan bal haatanna waxaad eegtaa dhanka kale waxaa qoran jacaylku ninna ma xasdo waxaana taasu ay ka micno tahay in jacaylku uu ku qanacsan yahay kuwa uu la joogo waxaan dhammaanteen garanaynaa in ay jiraan sinaan la'aan ku timid dhanka dhaqaalaha oo dadku ayaan weligoodba u sinnayn marka haddii aad tahay nin masiixa ah la dooni maayo inaad ka masayrto hantidii ilaah uu ku mannaystay qof kale jacaylku ninna ma xasdo markaa saaxib taasi xusuuso intaadan eegin kuwa kale ee hantida leh waxaad xusuusataa in dilkii ugu horreeyey ee dunideenna ka dhaca ee qaabiil uu ku dilay haabiil oo walaalkii ahaa uu ku yimid xaasadnimo ama masayr waa in fikraddeennu ay la mid noqotaa kii yooxanaa baabtiisaha markaasoo uu isla markiiba raalli ka noqday hawsha ciise masiix kamana hor imaanin yooxanaa wuxuu yidhi haddaba isagu waa inuu kordho aniguse waa inaan nusqaamo ama aan dhinmo waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda soddonaad weliba wuxuu lahaanayaa howl shakhsi ahaaneed oo uu sayidka u qabanayo waxaa markaasi muhiimad ballaaran inaan isla eegno wixii sayidkeennu uu qoray markaasoo uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan ciise wuxuu ku yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imaanayo maxaa kaa galay adigu isoo raac haddaba in la dammaaciyo wax qof kale ilaah uu u soocay ayaan macaani weyn ku fadhinin oo waa dadnimo xumo qof kale oo aan innaba ka masayrin kuwii la joogay ayaa wuxuu ahaa yoonataan yoonataan innaba kama masayrin markii uu ogaaday in daa'uud uu noqonayo boqorka dalka israa'iil inkastoo yoonataan jegadaasi uu lahaa waxaa kaloo qoran in jacaylku aannu faanin ma ahan in dadku ay ku faanaan waxyaabo aan macno lahayn oo haddii nin masiixi ah lagu arko faan ayaa waxaa muuqanaya inaannu hadiyaddiisii la siiyey ku sallaynin jacayl sidii laga doonayey faanku waa nacasnimo ama doqonnimo jacaylku ma ahan wax lagu faano ama wax laisku buufiyo hawada kuma safro welibana ma ahan wax la banjarin karo haddaba looma baahna in laisbuufiyo waayo kii isbuufiya isagaa banjari doona haddaan dib ugu noqonno faallada aynu haatan eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos aayadda shanaad ee cutubka saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan wax aan u ekayn ma falo nafsaddiisana wax uma doondoono mana xanaaqo sharna kuma fikiro waxaa inta ku qoran in jacaylku aannu falin wax aan u ekayn haddaba waa dhab in warqadda koowaad ee rasuul butros laynoogu sheegay in masiixiyiinta dad ka duwan kuwa kale ay noqdaan laakiin ma ahan inay si aan u ekayn u dhaqmaan cilmiyan waa in dadka kale uu ku tiriyo sida kuwo uu soo gacangelin doono waa inaan xaqdhoor iyo insaannimo ku dhaqannaa oo asluubna la muujiyo waxaase ayaan darra ah in maalmaheenna iyadoo la huwan yahay magacdiimeed in haddana xumaan lagu hoos wado hase yeeshee jacaylku wax aan u ekayn ma falo waxaa kaloo qoran jacaylku nasaddiisa wax uma doondoono jacaylku wuu iswaansadaa oo wuxuu leeyahay waxaan iyo waxaan maxaan u samaynayaa haddaba jacaylku waa qarsoodiga howl kasta waxaa kaloo qoran jacaylku ma xanaaqo haddii wax waliba aynu jacayl ku sallayno ayaa waxaa meesha ka baxaya cadradii qofka marka haddii layna mucaarado oo layna daandaansado ayaynaan welibana xanaaqa ka fogaanaynaa waxaa aayadda shanaadi ay ku soo dhammaanaysaa jacaylku shar ma falo kuwa xanta badan oo xumaanta ka shaqeeya ayaa lahayn hadiyad uu maaraynayo ruuxa quduuska ah haddii aad tahay qof masiix ah waa inaad ka fogaataa sharka iyo xumaanta haddii kale adigaa u go'aya
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin